halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shaniyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban iyo herarka f m-k ee magaalooyinka geeska afrika qaarkood
degeystayaal dhammaantiinba waa khamiis koob iyo soddonka bisha julaay sanadka laba kun afar iyo tobanka idaacaddana waxaa wada jir idinku daadihinaya anigoo ahaa cashi ibraahim iyo maxamed colaad xasan
qodobada aan idinku hayno waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha israa'el benyamin netanyahu oo sheegay in xabajoojin iyo xabajoojin la'aanba ay israa'il ciidankeeda ka go'an tahay inay burburiyaan godadka dhulka hoostiisa mara ee ay isticmaalaan dagaalyahanada ururka xamaas עד כה נטרלנו אה, עשרות מנהרות טרור, ואנחנו נחושים להשלים משימה זאת, עם או בלי הפסקת אש. ולכן לא אסכים. לשום waxaan הצעה.
kaloo idiin haynaa wasiirka federaalka oo faahfaaxinaya heshiiskii shalay la gaaray ee maamulka loogu samaynayo gobollada galgaduud iyo mudug iyo sidoo kale ximinaya xeeb oo iyaguna ka hadlaya waxa ay heshiiskaasi ku saluugsan yihiin waraysigaasi wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda soomaaliya ayaad maqli doontaan cabdulaahi godax barre qaybta saddexaad ee barnaamijyada aan uga hadlayno alqaacidada jasiirada carbeed dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
ra-iisul wasaaraha israa'el benyamin netanyahu ayaa sheegaya in askarta waddankiisa ay burburin doonaan shabakadda dhuumaha ee xadka ku yaalla ay leeyihiin matidiinta sida uu sheegay haddii xabad joojin la gaaro iyo haddii kaleba master netanyahu ayaa sheegay intii uu socday kulanka golaha wasiirada ee khamiistan in uusan ogolaan doonin wax heshiis ah oo israa'iil ka hor istaagi doona dhammaystirka waxa uu ku sheegay in uu yahay hadafka ugu weyn ee howlgalkiisa marinka khaza mas-uul u hadlay wasaaradda difaaca ayaa sheegay maalintii arbacada in askarta israa'el ay dhowr maalmood uun uga harsan tahay siduu hadalka u dhigay burburinta guud ahaan dhuumaha godadka ah ee ay adeegsato xamaas militariga ayaa sidoo kale ku dhawaaqay inuu u yeerayo kun iyo waa lix iyo toban kun oo ciidamo kayd ah maadaama uu khilaafku sii marayo maalintiisii afar iyo labaatanaad iyaga oo adeegsanaya duqeymo cirka ah iyo odheeri ah iyo sidoo kale gantaalaha taangiyada israa'iil ayaa weerarka bilowday bishii julaay sideedeedii taas oo jawaab u ahayd gantaalaha ay xamaas ka soo tuuraysa khaza tan iyo xilligaana waxaa dagaalkaasi ku dhintay in ka badan kun iyo saddex boqol oo ku sugnaa dhulka falastiiniyiinta iyo sidoo kale konton iyo lix askari oo israa'iiliyiina
koox khubaro ah oo caalami ah ayaa gaartay bartii ay ku burburtay dayuuraddii malaysia airlines ee duulimaadkeedu ahaa toddobiy toban ee dhowaan ku burburtay bariga dalka ukraine arrintan ayaa markii ugu horreysay u suuro gashay khubaradan caalamiga ah inay halkaasi tagaan kadib markii isku dayo badan oo ay maalmihii lasoo dhaafay samaynayeen ay guuldarraysteen rabshado ka jiray dhulka ay fallaagadu maamusho ee bariga ukraine awgood ururka ammaanka iyo horumarinta yurub ayaa ku dhawaaqay tallaabadan maanta oo khamiisa in khubaradu ay gaarto barta burburka diyaaradda ayaa u suurtagelinaysa inay ka soo ururiyaan wixii daliilo ah ee la xiriira burburka iyo haraadiga jirka bani aadamka oo weli halkaasi aan laga nadiifin dhinaca kale xukuumadda ukraine ayaa ku dhawaaqday maalin ay ka hakadgelinayso dagaalka ay kula jirto fallaagada uu ruushku taageero si loogu ogolaado baarayaasha caalamiga ah inay tagaan goobta ay dayuuraddan ku burburtay oo ay howshooda u gutaan xukuumadda kiyef ayaa sheegtay in tallaabadaasi ay jawaab u tahay codsi uga yimid xogayaha guud ee qaramada midoobay bankimuun kaasoo ahaa in la joojiyo dagaalka loona ogolaado kooxdan khubarada ah inay gutaan howshooda
madaxweynaha siralion enes bay koroma ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg ah si dalkaasi uu la tacaalo vairuskii ugu xumaa oo abid ka dilaaca dalkaasi khudbad uu u jeediyey ayuu waxa uu ku sheegay master coroma in dowladdiisu ay karantiilayso oo ay go'doominayso deegaano laga helay cudurka iyada oo dadka loo diiday in dadka kale ay dhex socdaan waxaa sidoo kale dowladdiisu ay baadigoob ugu jirtaa guryo iyo dad hor leh oo cudurka uu aafeeyey waddankaasi ayaa waxaa la rumaysan yahay in cudurka uu gaarsiiyey qof ka soo degay garoonka diyaaradaha waxa uu sheegay madaxweynaha waddankaasi in cudurkan uu dalkiisa la dagaalamayo islamarkaasina vairuskan uu yahay mid ka qara weyn in waddan keliya uu la tacaalo waxa uu sheegay master cromo in uu maalinta jimcaha ah ee toddobaadkan uu u safrayo guine si uu ula kulmo madaxweynaha liberia iyo guine labada dal iyo sieraleon ayaa la hardamaya cudurkan ka dilaacay oo ay sheegtay hay-adda qaramada midoobey ugu qaabilsan caafimaadka ee w h o in uu dilay uu dalkaasi ku dilay dad ku dhow toddoba boqol labaatan iyo sagaal qof tan iyo bishii februari
shaqaalaha gurmadka ee galbeedka dalka indiya ayaa wada qodista dhiiqo kusoo rogontay tuulooyin iyagoo raadinaya haddii ay jiraan dad nool oo ku hoos jira guryaha ay dhiiqadu qarisay dhulkuna la go-ay ilaa iyo hadda kow iyo labaatan qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen mashaqadan saraakiisha indiya ee gobolka ayaase ka baqaya in inka badan boqol qof la la-yahay tan iyo markii daadad dhiiqo wata dhulkana gooyey ay ku soo rogmadeen gobolka arbacadii shalay kuwaasoo dhulka ku daray tuulada maalin oo lixdan kilomitir u jirta degmada buune ee gobolka maharashthara robab mahigaana iyo isgaarsiinta oo liidatay gobolka ayaa hor joogsatay dadaaladii kooxaha gurmadka ay wadeen nin gobolka u tegay inuu qoyskiisa usoo booqdo ayaa la kulmay meel musiibo ah ay ka dhacday oo daadadku ay ku rogmadeen degmada bune waxay qiyaastii kilomitr u jirtaa magaalada mumbai caasimada ganacsiga ee wadanka indiya halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington goordhow waxaa inoo soo socda wararkii u dambeeyey ee colaadda ka taagan khaza balse marka hore soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa ku adkaysanaysa oo ku rajo weyn inuu meel mari doono heshiiskii shalay muqdisho lagu saxiixay ee maamul loogu sameynayo gobollada galguduud iyo mudug inkastoo ay soo baxayaan in dhinacyo ay diidan yihiin wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka cabdulaahi goodax barre ayaa sheegay in xukuumadda ay wakhti badan gelisay sidii heshiiskan loo saxiixi lahaa isagoo sheegay in kuwa diidan heshiiskan ay dowladdu ku qancin doonto inay ogolaadaan qadka taleefonka ee magaalada muqdisho ayaan kula xiriiray wasiirka waxaana weydiiyey bal inuu fasiraad ka bixiyo heshiiskan
arrintan runtii waxay ahayd heshiis lagu liibaanay oo runtii waxtar ahaa heshiiska noociisu wuxuu ahaa in dhinacyadii heshiiska galay ay ku heshiiyeen in loo jeesto dhinacaas iyo in maamul loo sameeyo labadaas gobol galguduud iyo mudug marka heshiisku wuxuu ahaa heshiis damaca ah oo waxaa la damacsan yahay ah wuxuu ka koobnaana wuxuu ahaa heshiis qodobo oo yani mataqaanaa guud oo ay kamid yihiin in maamul la wada sameeyo in maamulka dadku wada dhan yahay in muxuu ahaa guddi farsamo la sameeyo in haddii ilaahay ku roon yahay shirweyne u dhaco in muxuu ahaa guddigaas farsamada iyo shirweynaha waxyaabo badan oo hadda aan waktigeeda ahayn in laga hadlo ay iyagu soo jilciyaan akhirkana muxuu ahaa shirweynuhu go-aanada muhiimkaa oo looqaateynkaa uu gaaro sida meesha ay noqonaysa caasimadu meesha magaca la qaadanayo dastuurka ansixintiisa muxuu haddii ilaahay ku roon yahay mataqaanaa xukuumaddu inta ay dhammaanayso ansixinta mataqaanaa qaabka iyo road mapka ilaa waxaas la dhisayo lagu shaqeynayo marka runtii heshiisku waxaasuu gobol xaar u ahaa oo miiran wax fiican uun ahaa waana runtii wakti dheer iyo shaqo badan iyo jildi badana xukuumaddu gelisay laakiin waxaan isleenahay waa wax lagu liibaanay oo wanaagsan
heshiiskan waa la diiday oo xibin iyo xeeb iyo ahlusano qeyb ka mida oo gobolada dhexe oo warbaahinta la hadlayay way diideen markaas sidee wax u jiraan bay kula tahay oo mar haddii wixii aad sheegtay inay yihiin wax mabda-iyan lagu heshiiyey in la sameeyo maamulka waxa dadkan ay ka biya diidan yihiin maxay tahay wax alla waxa lagu heshiiyo hadda heshiiska qodobada iska caanka ah oo hadda qof walba haysato xubin xeeb iyo inta kaleba u malayn maayo hal qodob oo ay diidanaayeen ay leeyihin qodobkaas ma rabno inuu meeshaas ku qoran yahay waa garta laakiin laakiin waxaa jiray waxyaabo kale oo iyada muhiim u ahaa dadka kalena la cuslaaday oo welina aan ka shaqaynayno sidii xal loogu heli lahaa ah, haddaad noo sheegto waxyaabaha nala wadaagto Eh, waa fiican inaan laisla wadaagin maxaa yeele waa waxaan weli ka shaqaynayno laakiin eh, waa wax yani naturekoodu yahay wax la xalin karo saan ayaa ahay waa waa gartay Eh, haddaan haddaan laakiin ilaa aan xalino waa inaan inaan iska eh, iska asturnaata wanaagsan Eh, wasiir markaad fiiriso qaabka maamul samaynta gobolladu ay ku socdaan si xawliya oo dardar oo sidii hore ka duwan bay ku socdaan dowladdu waxaa la leeyahay waxay u dadejinaysaa arrimahan si shir ka dhacaya copenhagen denmark ah, aad ula tagtaan in maamullo aad dhisteen oo wax walba aad sidii loogu talagalay aad u wadaan marka arrintaa ma jirtaa Eh, arrintaas waxba kama jiraan Eh, runtii xukuumadda kuma shaqayso shir in wax loo diyaariyo Eh, sida aad ka warqabtid eh, xukuumaddeennan eh, hal shay ayaa ummadda soomaaliyeed ay ka sugaysaa halkaas shay waxa weeye in eh, sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka bisha agost bisha sideedaad inta ka horeyso uu dhaco eh, doorashooyin ay dhacaan oo dadku eh, ay soo doortaan dadka ka masalaya baarlamaanka baarlamaankuna isagoo shacab soo doortay oo mas-uuliyiinta kale uu- uu doorto wuxuu doortay wuxuu anfixiyo ay noqdaan Eh, taas wey taa halka shay u yaallo eh, ummadda soomaaliyeed ay kala xisaabtami doonto xukuumaddan ka mid ka ahay Eh, sahlan oo aan sidii dastuurkii uu noo tilmaamay aan wax ku qaban taasaa waxay nala gashay inaan maamullo eh, ku meel gaara aan sameyno haddii ebeyd mane eh, way sii socon doonaan inta hartay markaasna waxaan usoo jeesan doonaa inaan isku qaban qaabino eh, doorashooyinkii iyo axsaabtii iyo wixii waktigana sidaad aragtay ayuu cariidu u yahay marka howl badan oo fara badana noo taalla maahana shir meel ka dhacayo nama maamulo eh, shirna wax uma sameynayno waa garta laakiin markaad fiiriso hawshan aad wajahaysaan ee doorashada ee soomaaliya ka dhacaysa ee qorshihiinu yahay ee labada kun lix iyo tobanka habkaad u wajahaysaan muran ayaa ka dhashay maamulkii jubbooyinka kii koonfur galbeed soomaaliya oo adiga oo v o a la hadlayay ayaa diiday oo yidhi sharci darro ku tilmaamay Eh, ma isleediin istaraatiijiyadiina dhinaca dhismaha maamulada si qaldan ayay ku socotaa
Ehm, umalayn maayo in istaraatiijiyadeenu ay qalab tahay istaraatiijiyadeenu waa midda hadda kuu sheegay oo ah in maamul goboleedyo eh, muxuu aha kumeel gaara la dhiso mar haddii maxaa yeele masa- ma- masaladu eh, in maamul la sameeyo oo shacabku maamuladaas samaysto oo hoos laga soo bilaabo eh, runtii nooma masaalixayso taas in eh, waktiga jiro nooma masaalixayo Eh, haddaan eh, caddeeyo xoogo anigu marnaba ma dhihin eh, sheelooyinku waa sharci darro ee sharciga kasoo horjeedaan laakiin markii la weydiiyo layidhi qaabka lagu sameeyey muxuu ahaa dastuurka muwaafaqsan yahay jawaabda adigaba waad garanaysaa wa waa gartay anigo hadalkaagaa tixraacaya Eh, adigu waxaad ka soo horjeesatay heshiiskii koonfur galbeed oo en, ama sharci darro ku tilmaam ama ku tilmaam en, inuusan waafaqsanayn qaabkii loo soo maamulay eh, am- en, qaabkii dowladdu ay ahayd inuu wajahdo ama in dowla- wasaaraddaadii arrimaha gudaha aan lagala tashan En, mar dambena waxaad shirkaasi waxaad u muuqatay nin taageersan oo horbooday oo je- jeclaystay maxaa ku qanciyay wasiir Eh, runtii ma aha qaabkaa wax u dhigaysid ma aha Eh, anigu berigii weriye eh, ka tirsanaysaan qiyaasayo v o a da ayuu ahaan waxii weydiiyey in waxaan sharciga iyo dastu dastuurka waafaqsan yahay Eh, taas fikirkeyga waa berigii ka jeediyey Eh, haddaa hadda taas mid lamid ay weydiisay kanna eh, meelahaas inbuu fikirkeyga ma dhacaya ugu dambeyntii en, waxaa la leeyahay marka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ka laabto shirka maraykanka ka dhacaya ee madaxweynayaasha afrika iyo madaxweynaha dalka maraykanka Eh, waxaa la dhisayaa hiiraan iyo shabeellada dhexe oo nidaamkiinan maamulo sameynta gobolada qeyb ka ah En, arrintaa ma jirtaa hiiraan iyo shabeellada dhexe waxay kamid yihiin wadanka wadanka oo idilna in maamullo ay jiraan ayaa ayaa laga maarmaan noqonayso Eh, hawshaas way socotaa xukuumadda howl u taalana way madaxweynehena cudud aanan ka maarmin oo wax nala qabto oo runtii eh, aantiisa aysan wax badan eh, aysan noo soconin wey marka laakiin hawsha waa soconaysaa oo howl hadda safar ku xiran maaha
kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda soomaaliya iyo arrimaha federaalka cabdulaahi goodax barre oo qadka taleefonka magaalada muqdisho igu warramayey
welina halkaad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a haddaba dhinacyada heshiiskan diidan waxaa ka mid ah maamulka xibina iyo xeeb oo iyagu sheegay in iyaga oo maqan laga been abuurtay waxayna ugu baaqeen dowladda in ay dadka goboladaasi degan u daayaan arrimaha la xiriira maamul samaynta goboladaasi haddaba khadka teleefonka ee muqdisho ayaa waxaan ku waraystay cabdulaahi cali maxamed oo baarleex loo yaqaano oo ah madaxweynaha maamulka ximin iyo xeeb waxaan ugu horreyntii weydiiyey sababta ah ay u saluugeen heshiiskan muhiimadda ugu weyn aan isku hayno waxay tahay dadka in loo madax baneeyo in ayahooda ay ka tashadaan waxyaabo kale oo oo oo dastuuriya sida qodobkii afartan iyo sagaalaad dastuurka federaalka oo dowladda ay rabto inay jebiso waa isku qabanay waxaan isku qabanay shaqada iyo waajibaadka guddiga farsamo farsamada waxaa soo diyaarinaya dowladda federaalka ah arrintaasna waa isku qabanay annagoo ku talagalnay in dib aan haddana u wada hadalnay dowladda waxay gaartay go-aan inay shir jaraa'id ama ay qabato xaflad ay ku announce garaynaysa in maamuladan ay heshiiyeen waxaan u cadaynay inaan kamid ahayn maamulada ka mid noqonaya arrintaas maadaama aan waxaan ku heshiinay aysa jirin waxayna sameeyeen gaf ay ka galeen maamulka ximin iyo xeeb oo dokumentigiina ay kusoo qoreen magaciina ay ka been abuureen waxaad ii sheegtay in qodobka afartan iyo sagaalaad aad isku waafaqi wedeen qodobka afartan iyo sagaalaad muxuu dhigayaa qodobka afartan iyo sagaalaad oo maamul udhisida gobolada dalka wuxuu dhigayaa in dhismaha laga soo bilaabo bottom up ama hoos degmooyinkii iyo goboladii iyo in laga soo bilaabo dadkuna ay ayaga waxay raalli ka yihiin oo aayahooda dan oo ay dhistaan berrina laga rabo dadku inay difaacaan wixii ay dhisteen haddana waxaa meesha ka muuqdaa in dadku aysa wax shaqaa ku lahayn arrintan oo dowladda federaalka iyo kolley gruubyo markaas interest kale ka arkay meesha ay banayn waxaana soo gaaraysa in maamulka adigaad madaxweynaha ka tahay ee ximine xeeb in isaga uu danaynayay in kulankan maamul samaynta gobolada dhexe in lagu qabto ximine xeeb gaar ahaan cadaada lagu qabto taasna ay keentay in aad saluugtaan heshiiskii la gaaro taa maxaa ka jira annaga waxa aan aan ka hadlayno caasho su-aasha waxay tahay ximine xeeb waxay iclaamisay ama gogol u dhigtay dadka degan gobolada dhexe oo walaalaha ah taas waa waxay dadku aqbaleen oo maamuladii iyo dadkii deegaanka oo qabaa'ilka ah ay aqbaleen haddii la bedelaayana dee kolley dadka deegaanka iyo maamuladay qusaysaa wax annaga aan maanta ku diidno dan u ah ummadda ma jirto waana hadal dee la rabo counter attack in lagu sameeyo oo lagu been abuurto maamulka dhinaca kale waxaad ii sheegtay in heshiiskaasi laydinka been abuura ka maamulkiina ahaan yaa ku saxiixan heshiiska shalay lagu dhawaaqay waxaa jira laba documenti aan midna ka helay xafiiska nicholas kay oo english ah midna kii shalay ay faafisay dowladda federaalka ah oo af soomaaliga ku qornaa labadaba hadda waa gacantan ku haystaa nicholas kay marka la xiriiray wuxuu ii caddeeyey in labada maamul oo saxiixda ay yihiin galmudug iyo al-sunna wal-jamaaca qaladna ay tahay maamul aan diyaar u ahayn inuu ka qayb galo saxiixan ama magaciisa ama qofka madaxda ka ah magaciisa lagu soo qoro secondly magaca ay kusoo qoreen waa qaldan yahay administrationka ay leeyihiin xibin iyo xeebaa shirkan ka qayb qaadanaysana waa ogaayeen maalmihii lasoo dhaafay inaana diyaar u ahayn waxyaabahan ummadda dhibaatada kuwa inaan ka qayb qaadano qofka ku saxiixan marka qofka ku saxiixan marka waayo kii soomaaliga ahaa waa la saxiixay documentigii soomaaliga ahaa oo meeshii maamulka xibin iyo xeeb loogu talagalay oo magaca madaxweynaha loogu talagalay oo magaca uu qaldan yahay waa la saxiixay cidda saxiixday kolley dowladda federaalka ahaa laga rabaa iyagaas documentiga gacanta ku haystay iyagaa kolley soo cadayn doona cidda saxiixday waxaa kaloo meesha ku jira madaxweynaha iyo prime ministerka iyo wasiirka arrimaha gudaha saddexdaba waxay si babliga mediaha ugu sheegeen ama markii ay taagnaayeen statementiga ay sameynayeen gudbadooda ku jirtay saddex maamul inay heshiiska saxiixayso saddexdaas maamul oo kale ah galmudug ximan iyo xeeb iyo al-sunna wal-jamaaca taasna waxaan caddaynaynaa inay tahay arrin gaf ah oo laga galay maamulka xibin iyo xeeb oo cadaystay mowqifkiisa arrintan inuusan raalli ka ahayn saddex mas-uul oo dadkii waddanka ugu sarreeyay ah maanta inay ka been abuuraan ummad soomaaliyeed oo maamul leh oo deegaan leh inay yidhaahdaan waxa aysan raalli ka ahayn waa nagala qayb qaateen ama waa saxiixeen ayadana waa nasiib darro maanta soo wajahday dowladda dhanka federaalka marka waxaad iga warantaa baarle hadda dowladdii soomaaliyeed iyo beeshii caalamka ayaa arrintan wadata oo in maamulkan ay sameeyaan heshiis ku gaaraya marka adinka haddii aad saluugteen inaad qayb ka noqotaan maxaa idiin qorsho ah annaga marnaba ma saluugeyno in umada degan gobolada dhexe maamul loo dhiso waxaan caddaynay oon diyaar u nahay iyadoon cid kale aysa u istaagin shaksiyan aniga aan ugu dhawaaqay maalintii doorashada iyadoo aan wax kale oo dana ah xibinay xeeb laga hadlin inaan gogol nabadeed iyo maamul sameyn u dhigayno walaalaha degan gobolada dhexe oo dhan maantana sidii aan u taagannahay qof walba oo ka mid a shacabweynaha xibin iyo xeeb guda iyo dabadba wuxuu u taagan yahay maamul loo midaysan yahay in laga helo gobolada dhexe aan kama qayb qaadan karno jiri in wax lagu dhiso oo documenti maamul qof kale uu saxiixo kama qayb qaadan karno shuruuc dhahaysa ummadda dastuurkii federaalka ahaa jebinaysa inaan annaga wax ka seexinana kama qayb qaadan karno waxaan kaloon ka qayb qaadan karnin awooddii dadku ay lahaayeen inay ayaga wax dhistaan ama fikradahooda ka shaqeeyaan ku shaqaystaan in meel kale loo raro oo dad kale shaqadaas ay qaataanna kama saxiixi karno waxaa la sheegayaa dhinaca kale baarleex in ciddii ka hor timaada hanaankan socda loo arki doono qaswade marka arrintan bal ka waran casha qaswade waxaa aniga been sheegay aniga been maana sheegin ummadda xoran oga dhign ra'yigooda inay ka hadlaan qas waxaa wada qofkii maamulaan meesha fadhin waa fadhiyaa qas waxaa wada qofkii documenti maamul magac beena ku saxiixay qas waxaa wada ummadda soomaaliyeed qofkii iska hor keena qofkaasaa u baahan in laga qabto ummadda
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi cali maxamed oo baarleex loo yaqaano oo ah madaxweynaha maamulka ximen iyo xeeb oo goor dhoweyd khadka taleefanka ee magaalada muqdisho iigu warramayey
weli waxaad naga dhegeysaneysaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington ururka alqaacida ayaa goobaha uu ku xoogan yahay waxaa ka mid ah jasiiradda carabta waxaana uu ururka dalalka uu ku xoogan yahay ka wadaa dhaqdhaqaaqyo shaki gelinaya amniga caalamka guud ahaan haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa qeybtii saddexaad ee barnaamijyo taxanaah oo aan ku eegayno howlgallada militari ee ka dhanka ah alqaacidada jasiiradda carabta waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha v o eda ee sanca jacfar kukaay
dhegaystayaal qaybta maanta ee barnaamijkan taxanaha ah waxaannu kaga hadlaynaa gulufka ka dhanka ah alqaacidada gacanka carbeed ee ay ciidamada dowladda yemani ka wadaan gobollada koonfureed ee dalka yeman dagaalkan ka dhankaa ururka alqaacida waxa uu bilowday dhammaadkii bishii abril ee sannadkan ilaa iyo haddana waa uu soconayaa intaanu gulufkani bilaaban ururka alqaacida waxa ay gudaha caasimadda yeman ka geysteen falal ismiidaamin iyo dilalba isugu jira waxaanay horseed u noqdeen dareenkii kiciyey weerarada ciidamada yemani ay ku qaadeen goobihii ay alqaacidada jasiiradda carbeed gobollada koonfureed gaar ahaan ebyan iyo shabwa kaga sii sugnaayeen waxaa afkiisa dagaalkan ku shaaciyey madaxweynaha yeman oo alqaacidada ku doorrimaadsiiyey inay xididada u siibaan iyo inay hubka dhigaan dadkoodana dhinac ka soo raacaan in ay hubka dhigaan sheegaanna in ay qayb ka yihiin shacabka yeman haddii ay maskaxda wax ku hayaan oo ay wax aaminsan yihiinna culummo ayaa noo joogta ha soo dhowaadaan aannu wada doodno laakiin inay noola dhaqmaan sidii iyagoo ah dowlad dowlad kale ku dhex nool taasi ma oggolaanayno waannu la dagaalamaynaa ilaa ay hubka dhigaan in maalin walba la dilo saraakiil oo la dilo shacab caadi ah maalinna fagaaraha laysku qarxiyo anigu ma oggolaan doono inay dhacaan wixii waddada toddobaatanka ka dhacay oo kale dagaalku waa uu bilowday waxaana durbadiiba ciidamada yeman u suura galay inay goobihii ay alqaacidadu ka fadhiyeen ebwan iyo shabwa oo ay ugu muhiimsanaayeen magaalooyinka maxfad iyo casaan dagaallo xoogan kadib la wareegaan iyagoo dagaalyahanadii alqaacido goobaha ka joogayna ay horey u sii galeen dhulka buuralayda ah waxaa weeraradaasi ilaa iyo hadda ku geeriyooday sida dowladda yeman ay sheegtay hogaamiyeyaal sarsare oo alqaacida oo ugu horeeyo abuucabdiraxmaan al misri oo dhalasho ahaan ka soo jeeda dalkaasi masar iyo afar kale oo iyaguna ka tirsanaa hoggaanka alqaacida ka sokow ragga sarsare iyo goobaha ay ciidamadu la wareegeen waxaa dagaalkaasi alqaacidada jasiiradda carbeed kaga geeriyooday ilaa shan boqol oo dagaalyahan kuwo kalena waa laga dhaawacay halka tiro kalena lasoo qabqabtay sida uu shirkiisii jaraa'id ee ugu horreeyey tan iyo markii ay weeraradu bilowdeen uu ku sheegay afhayeenka ciidamada qalabka sida ee dowladda yeman saciid al faqiih عدد القتلى من الارهابيين 500 tirada ka dhimatay argagixisadu waa shan boqol innagoo maanka ku hayna xabaalo wadareedka la helay oo aanan garanaynin cadadka kuwaasan waxaa intaa soo raaca in badan oo meydadkooda lagala baxsaday goobaha dagaalka dhaawacooduna waa toban waxaananu ka soo qabannay sagaal iyo soddon 39 laakiin alqaacidada jasiiradda carbeed warkaasi waa ay beenisay waxaanay sheegtay in shan iyo toban dagaalyahan oo keliya ah ilaa iyo hadda weeraradaasi loogu magacdaray u xidida siibka alqaacidada gacanka carbeed uga geeriyoodeen iyagoo sheegay in ujeeddadaasi ay riyo uun ku siman tahay waxaana aragtidaasi la wadaaga akram athulaaya oo ka faallooda arrimaha qaacidada yeman oo isagu sheegaya in ay aad u adag tahay in ururka alqaacidada jasiiradda carbeed ee yeman degan si dhammaystiran looga adkaado آه، بحيث آه، ي- يتم استئصال آه، آه، شأفة تنظيم القاعدة في اليمن وإن كنت أعتقد أن هذا هدف يبدو آه، in xididada لم loo يتحقق siibo ururka في alqaacidada قريب yeman عاجل، inkastoo aan anigu وخاصة إذا ما aaminsanahay in رأينا قوى ujeeddadaasi ay سياسية tahay mid aan تتدخل dhowaanahan la gaari كخدمة، karaynin آه، gaar ahaan isku دفاع عن dayada الإسرائيل dhinacyo siyaasadeed oo وقوة soo الفتح farageliya تجاه doonayana الحدود inay fashiliyaan والمناطق madaxweynaha التي iyo تشعر ciidamadaba عصابات منظمة الإرهاب.
alqaacidadu waa urur habaysan lehna istaraatiijiyad هو fog inkastoo استراتيجية kala qaybsanaani ay ka dhex dhacday وإن كان gaar قد ahaan حدث kuwa فيه yeman انقسام في anigana هذه mar البلاد walba ayaan ولكن idhaahdaa هناك qaacidada القاعدة yeman في maaha tii القاعدة في bin القاعدة laadin oo في keliya القاعدة.
waxaa ka هناك jira yeman واحد qaacidooyin تتطرف badan oo dhinacyo kala آه، duwan laga maalgeliyo تستفيد kana من، faa'iidaysanaya آه، الانفلات ammaan darrida الأمني iyo الحاصل و، daldaloolada آه، dhaqaale ee dalka ka الاختلالات jira الأمنية التي حصلت وحتى الاختلالات المالية التي حصلت في البلد howlgalkan militari ee ballaaran waxaa ka qayb qaadanaya ciidamada kala duwan ee dalkan yeman kuwa cirka dhulka iyo badda waxaana garab siinaya maleeshiya beeledyo ku abtirsada qabiilada gacansaarka la leh xukuumadda dalkan yeman madaxweynaha dalkan oo hadal dheer ka yidhi dagaaladaasi ayaa sheegay in qaybahaasi kala duwan ee ciidamada ahi oo keliya ay alqaacido ka sifeeyeen dhulkii ay haysteen welina ay ku sii daba jiraan
وقامت القوات المسلحة والقوات الجوية ciidamadeenna qalabka sida oo ay caawinayaan kuwa cirka iyo kuwa baddaba waxa ay fuliyeen howl aad u qiimo badan iyagoo kaashanaya maleeshiyo beeleedyada waanan jebinay alqaacida waxaa halkaa ka sifeeyey ciidamada yeman ee cid kale amaba ciidan kale maaha جيش اليمني وليس جيش آخر بعضهم الآن يعمل dadka qaar ayaa ka badbadinaya oo leh waxaa soo farageliyey ciidamo ameerikaana dhammaan waa been ciidamadeenna cirku waxay awood u yeesheen in maalintiiba ay qaadaan boqol duulaan oo cirka ah waannu jebinay awooddii xukun ee alqaacido ay ku lahayd ebyan iyo shabwa كسرنا منظومة الحكم حق القاعدة في أبيان وفي شبوة waa arrin jirta in labada dhinac ee dagaalkan isaga soo horjeeda aanay isku dheelitirnayn waxaanay taasi ka muuqataa koobnaanshaha khasaaraha ciidamada yeman weeraradaasi ilaa xilligan ka soo gaaray waaba haddii sida ay dowladda yeman u shaacisay uu yahay afhayeenka ciidamaduna uu shirkiisa jaraa'id ku sheegay وبالمقابل وبرغم اتساع sidaasi si la mid a inkastoo ay daggaaladu baahsan yihiin aadna u daran yihiin waxa ay ciidamada qalabka sidaahi ku waayeen tiro aad u yar oo geesiyaashooda ah kuwaasoo helay sharafta shahiidnimada afartan dhimasho ah iyo boqol dhaawac ah oo keliya 40 شهيدا و100 جريح waxaa gudaha yeman looga arkaa midhaha ilaa iyo hadda ciidamada yeman ka keeneen gulufkan ay ku qaadeen dagaalyahanada alqaacida kuwo wax ku oola waxa ay burburiyeen fariisimo iyo gabaadyo qaarkood ay dhulka hoostiisa ku yaalaan oo ay dagaalyahanada alqaacida lahaayeen weeraradana ka soo abaabuli jireen waxa ay sidoo kale baabi'iyeen goobo ay maleeshiyaadka ururkaasi ku tababar qaadan jireen iyo hub fara badan oo ay madaafiici ku jirto inkastoo ay aad u adag tahay in goobaha ay iska horimaadyadu ka jiraan laga helo warar madax bannaan haddana mas-uuliyiinta dowladda yemen waxa ay soo bandhigeen sawirro iyo muuqaallo fiidiyo ah oo ay ku kaabayaan wararka ay saxaafadda ah iyo bulshadaba u gudbinayaan waxaa gobollada koofureed ee yemen oo ay dagaaladu ka soconayaan ka baxsaday tobannaan ka tirsanaa madaxda alqaacidada jasiiradda oo yemeniyiin iyo shisheeyeba isugu jira taasina waxa ay keentay in alqaacida ay weeraradeeda ismiidaaminta iyo toogashadaba isugu jira u soo wareejiyaan dhanka caasimadda si ay dareenka madaxda dalka iyo culayska ay ciidamadu saareenba uga soo weeciso furunta waa kan mar kale akram athulaya أنا أعتقد أن ال- ال- ال- الأحداث ال- في شبوة وأبين والمناطق الجنوبية عكست بن- بظلالها على ال- العاصمة صنعاء وحاول بعض أنصار التنظيم هنا في العاصمة ومن تسللوا dhacdooyinka ka jira ebyan iyo shabwa waxa ay saameyn ku yeesheen caasimadda waxaana isku dayeen xubnaha ururkaasi ee magaalo madaxa u soo dusay inay culayska ka fududeeyaan xubnahooda koonfurta ku hareeraysan si madaxweynaha iyo ciidamaduba ay cadaadiska kaga yareeyaan iyagoo qaraxyada u soo weeciyey sanca iyo inay ammaandarri kaleba abuuraan uma aha istaraatiijiyad ee waa uun inay culayska ka dulqaadaan kooxaha hubaysan ee koonfurta ku sugan ebyan iyo ليس shabwa لهدف استراتيجي ولكن بقدر ما هو آه، لتخفيف الضغط على ال- الجماعات المسلحه في الجنوب في شبوه وابين marka laga soo tago ololahan militari ay ciidamada dowladda yeman iyo maleeshiyo beeleedyada garabka siinaya ay ku hayaan alqaacida waxaa kaloo si muuqata awooddii ururkaasi aad ugu wiiqay diyaaradaha maraykanka ee aan duuliyaha lahayn kuwaasoo si joogto ah u bartilmaameedsada xubnaha alqaacida gaar ahaan ragga sarsare intii uu gulufkani soconayay waxaa isna barbar socday duqaymaha ay diyaaradahaasi geysanayeen waxaana iyaguna dileen ku dhowaad afartan xubnood oo rag madax ahi ay ku jiraan inkastoo diyaaradahaasi ay inta badan weeraradooda la helaan xubnaha ay beegsanayaan ee alqaacida haddana mararka qaar oo ay shiish wareeraan waxa ay garaacaan gooba ay dad rayid ahi joogaan sida xaflado aroos amaba isu imaatin tacsiyadeed waxaanay taasi keentay in kalsoonidii shacabka ee dowladdu ay hoos u dhacdo mararka qaarna saxaafadda guduhu ay sheegto in taageeradii meesha ka baxday ee ay dadweynuhu alqaacido u hayeen ay arrintani soo noolaynayso weeraradaasi laba geesoodka ahi weli waa ay soconayaan inkastoo haatan magaalooyinka layskala durgay oo dhulka buuraleyda ahi lagu dagaalamayo madaxweynaha yemanna waxa uu ku ballanqaaday in ay sii wadi doonaan ilaa iyo war kan ka beddelan alqaacido laga keenayo qaybtii maanta oo aannu ku soo qaadnay dagaalka ay ciidamada dowladda yeman ku qaadeen alqaacidada gacanka carbeed intaa ayaan ku ekaynayaa inta qaybta berrito aannu kaga hadli doonno xidhiirka al-shabaab iyo alqaacidada jasiiradda carbeed ka dhexeeya aannu ku kulmayno waxaan idinku dhaafayaa fii amaanilah
galab wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan waa koob iyo soddonka bisha julaay maalintii ugu dambeysay bisha julaay sanadka laba kun afar iyo tobanka idaacaddan waxaa wada jir idinku daadinaya anigoo ahaa cashi ibraahim iyo maxamed colaad xasan waxaad u diyaargarowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah barnaamijkii macluumaadka caafimaad xambaarsanaa ee dhakhtarka weydi oo ibraahim daandure uu noola diyaar yahay iyo sidoo kale xubintii dooda gaabneyd iyo sidoo kale xiisadda ka aloosan ah israa'iil inta ka horeysa waxaad ku soo dhowaataan qodobada warka caalamka ugu waaweyn oo kooban ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu ayaa sheegaya in askarta waddankiisa ay burburin doonaan shabakadda dhuumaha ee xadka ku yaalla ay leeyihiin mintidiinta siduu hadalka u dhigay haddii xabad joojin la gaaro iyo haddii kaleba master netanyahu ayaa sheegay intii uu socday kulanka golaha wasiirada ee khamiistan inuusan ogolaan doonin wax heshiis ah oo israa'iil ka hor istaagi doona dhammaystirka waxa uu ku sheegay inuu yahay hadafka ugu weyn ee howlgalkiisa marinka khaza mas-uul u hadlay wasaaradda difaaca ayaa sheegay maalintii arbacada in askarta israa'iil ay dhowr maalmood uun uga harsan tahay waa siduu hadalka u yiri ee burburinta guud ahaan dhuumaha godadka ah ee ay adeegsato xamaas
koox khubaraha oo caalami ah ayaa gaartay bartii ay ku burburtay dayuuraddii malaysia Air- airlines ee duulimaadkeedu ahaa toddobiiyo toban ee dhowaan ku burburtay bariga dalka ukraine arrintan ayaa markii ugu horreysay u suuro gelisay khubaradan caalamiga ah inay halkaasi tagaan kadib markii iskudayo badan oo ay maalmihii lasoo dhaafay sameynayeen ay u guuldarraysteen rabshado ka jiray dhulka ay fallaagadu maamusho ee bariga ukraine ururka ammaanka iyo horumarinta yurub ayaa ku dhawaaqay tallaabadan maanta oo khamiis ah
madaxweynaha siralion enest by croma ayaa ku dhawaaqay xaaladda deg deg ah si dalkaasi uu ula tacaalo fayraskii ugu xumaa oo abida ka dilaaca dalkaasi khudbad uu u jeediyey khudbad uu jeediyaha ayuu ku sheegay master croma in dowladdiisu ay karantiilayso oo ay go'doominayso degaano laga helay cudurka iyada oo dadka loo diiday inay dadka kale dhex socdaan waxaa sidoo kale ay dowladdiisu baadigoob ugu jirtaa guryo iyo dad hor leh oo cudurkaasi uu aafeeyey waddankaasi ayaa waxaa la rumaysan yahay in cudurkaasi uu gaarsiiyey qof ka soo degay garoonka diyaaradaha waxa uu sheegay madaxweynaha waddankaasi in cudurkan uu dalkiisa ah la dagaalamayo islamarkaana fayraskan uu yahay mid ka qara weyn in waddan keliya ah uu la dagaalamo shaqaalaha gurmadka ee galbeedka dalka indiya ayaa wada qodista dhiiqo ku soo rogantay tuulooyin iyagoo raadinaya haddii ay jiraan dad nool oo ku hoos jira guryaha ay dhiiqada qarisay dhulkuna la go-ay ilaa iyo hadda kow iyo labaatan qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen mashaqadan saraakiisha indiya ee gobolka ayaase ka baqaya in inka badan boqol qof la la'yahay tan iyo markii daadad dhiiqo wata dhulka dhulkana gooyey ay ku soo rogmadeen gobolka arbacadii shalay halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington sidii warkaba aad ku maqlayseen ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu ayaa sheegay in xabajoojin iyo xabajoojin la-aanba ay israel ciidankeeda ka go-an tahay inay burburiyaan wadiiqooyinka dhulka hoostiisa dusa ee ay isticmaalaan dagaalyahanada xamaas haddaba wararkii ugu dambeeyey ee kaza waxaa stuudiyaha haatan nagu soo biiray oo nagu weheliyey ibraahim xasan daanduray bal ibraahim wararkii ugu dambeeyey kaza
mahadsanid colaad dhaarashada netanyahu ayaa waxay imaanaysaa iyadoo ay socdaan dadaallo caalamiya oo la doonayo in lagu soo afjaro colaadda saddex iyo labaatan ka maalmood socota waxaa walaac laga muujinayaa tirada dhimashada oo aad u sii kordhaysa iyadoo colaadda ay ku dhinteen in ka badan kun iyo saddex boqol oo falastiiniyiin ah oo u badan dad rayad ah iyo in ka badan konton israa'iiliyiin ah oo ina u badnaa askar
עד כה נטרלנו אה, עשרות מנהרות טרור, ואנחנו נחושים להשלים משימה זאת, עם או בלי הפסקת אש.
waxaannu ciidda ku darray dhowr dhuumaha dhulka hoos mara ah waxaa naga go'an inaannu dhammaystirro howlgalka sidaas darteed ma aqbali doonno wax kasta oo naga hor istaagaya kana hor istaagaya militariga inay dhammaystiraan howlgalkan muhiimka ah oo loo samaynayo amniga shacabka israa'iil dartii wasiirka gaashaandhigga ee israa'iil moshe yaluun ayaa isaguna waxa uu sheegay in waxyeello xoog leh ay u geysteen xamaas intii lagu guda jiray dagaalka saddexda usbuuc socday israa'iil ayaa markii horeeto waxay ololaheeda ku bilowday duqaymo xagga cirka ah iyadoo ku sii xoojisay haddana weeraro dhinaca dhulka ah waxaana tan iyo markaa ololahaasi lagu soo biiriyey burburinta soddon wadooyin oo dhulka hoos mara oo xamaas ay leedahay oo ay u samaysteen inay weeraro ay kaga soo qaadaan dhulka israa'iil israa'iil ayaa waxay sheegtay badi dhuumahaasi in la dumiyey inta hartana maalmaha soo socda la dumin doono ciidamada keydka israa'iil ay u yeeratay ayaa waxa ay daba socotaa taasi maalin kaleeto oo dagaal kharaari uu socdo iyadoo taangi uu duqeeyey dugsi ay leedahay qaramada midoobay oo gabaad u ahaa falastiiniyiin iyadoo duqeyn cirka ahna ay israa'iil u geysatay suuq gaza ku yaalla oo dad badan ay ku sugnaayeen waxaa arbacadii shalay ahayd la dilay boqol iyo lix iyo toban falastiiniyiina iyo saddex ka tirsanaa askarta israa'iil aad baad umahadsan tahay ibraahim wararkaasi ugu dambeeyey ee kaza ibraahim xasan daanduray ayaa noo soo ururiyey halkaad weli nagala socotaanna waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington degeystayaal haatanna kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban axmed xasan colaad ayaa magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban xubinta doodda maanta waxaan ku eegaynaa fanka soomaaliyeed gaar ahaan fankii hore iyo fanka maantay farqiga u dhexeeya waxaana in badan oo ka mida bulshada ay aaminsan yihiin in fankii soomaaliyeed oo waddadii lagu yiqiin uu ka lumay waxaana doodda maanta igala qaybgelaya cumar xabeeb nuur oo loo yaqaan cumar tiijar ahna saxafi wax ka qora fanka soomaaliyeed iyo xayir cali rooble oo ah fannaan da'yar kuna sugan magaalada muqdisho waxaana su-aasha hore aan siiyey cumar xabeeb nuur cumar tiijar runtii waa wax cad oo loo jeedo oo aan marnaba daahsoonayn fankii hore iyo fanka maanta marka la yidhaahdo ha-daad soo qabanaysaa ma-da waad ka tegaysaa macnaheedu yahay fankii hore ayaa fan ah marka kan maanta waxaan ku tilmaami karaa show riwaayad lagu sugo tusaale ahaan riwaayad marka la dhigaayo fan horta waa faraqyo badan yahay oo marba dhinac ayuu noqon karaa ama fasiraad kale gaargaar uu yeelan karaa laakiin suugaanta heesaha markaanu soo qaadano waxaa la dhihi karaa fan maanta ma jiro waxaana number one noqon kara kii hore sidaan hore kuu erina riwaayad markii la dhigaayo waxaa loogu talageli jiray dadweynaha oo ay ku sugi jireen bilaabashada riwaayadda show oo heesaha iyo madadaalo loo samayn jiray kan maanta marka waa showga ama kusugaha fanka soo socda yacni midka maanta jiraahay fan maahane midka balberi imaan doono ee la habayn doono ee sugnaan doono ee wax walba laga tafatiri doono ayaa lagu sugaa maahana maanta wax yeel fan la yidhaha ma jiraan marka fan ma jiraa leedaa maanta haye xayir
runtii horta cumar tiijir waa mahadsan yahay aragtidiisa qof walba aragtideeda waxaa waaye waxaa la yidhi ninba dhan u badayaa la yidhi waxa waaye ilmuhu marka ugu horeysa sidoodaba way dhashaan marka ay dhashaanna way fadhiistaan way garguurtaan way istaagaan way socdaan marxalada kala duwan ay kala maraan fanka sidiiso marka farxalada wuxuu soo maray marxalada kala duwan waxaa la dhihi jira haweenka qofkii ugu horreeya haweeney haysta macnaha waxay ahayd guduuda carwo ayadoo macnaha hablihii lala-yaha cumar dhowla haween ahaan u haysi jiray marka maantana hal malyanoo waxaa haysaya gabdhooda haysaya marka haddaan dhahno guduuda carwo maahna fanaanad kale ma jirto macnahaas wixii wuu kordhaa sanadba sanadkiisa kale wuu sii kordhaa wuu sii kordhaa fan baa soo baxa suugaanta arkaysana qof walba meel bay un ka taabataa heesaha uu leeyahy cumar heesihii hore ama fanaaniintii hore hadday toban ahaayeen maanta waa boqol marka waa taas waxay caddaynaya in fankii uu horo kacay
anigu tire kama hadlin aniga tire kama hadlin ee waxaan ka hadlayaa tayada fanka waxaa hadda soo baxday jidkaan maraa waa jeestayna jiiradana kulexan ku haseys miya suugaandad la hordhiga miya suugaandad la hordhiga miya yacni waxa aan ka hadlayaa waxay tahay war halbeega humaawga iyo tusaalaha artiska ay suugaanta bixinayso waa mid caynkee ah midda kale masraxa inta nin laysoo istaajiyo yiri ama gabar waa heesaya okay way cod macaanta wuu cod macan yaha waa fanaan waa fanaanad ma laysku diidana hal maskaxa ag taagan oo organa inta la keenaa riidmadii dhammeyd bokiski yacni bitri waa organkii bongi waa organkii kitaarka waa organkii bayski waa organkii tinoorki roota waxa dhan sagso viorin wixii dhamaa waxaa laga dhigay hal maskax awalna waxaa jiri jirta masrax inay masraxan soo fuuli jireen toban iyo ka badan oo intaasoo maskax oo laysku goy bal iyo hal maskax laakiin casri- casriga maanta adduunku wuu isbedelaya wax badan oo casriga maanta casriga maanta waa gadaal gadaal u socda waxaa weeye tusaale waxaan kuu siinaya macnaha fankii hore uu ku leeyahy cumar weli waxbaa iskaga darsoon hal abuurka soomaaliya macnaha kii yaraayo maanta dhashay ee jooga hadda xilligan wuxuu ku leeyahay jamcadii jiilow soo qabtay macnaha ereyada qaarkood sida damal harweynoo duddo loo ardaagalay guurdoonna loo yahay diyaafadii aroos iyo damaashaadka maantaas loo diyaarinayo ayaad iila dow tahay dalla dhaqanka eebbahay dabci kuugu dareebaan dumarkaba ku dhaafto waan kuu damqanaya waa suugaanta hadda socota abwaanku sameeyena waa abwaaniinta yaryar waxaan kuu sheegaa kun sagaal boqol lixdan meeyadii ninka la yidhahda filfil wuxuu sameeyey hees la yidhahda ma naftayda midda geliya oo xaliime cabdi baa qaatay allahu naxariistee bulshada soomaaliyeed waxa waaye fartuunbirimaa hadda soo qaaday okay waxay ku soo qaaday muusigii casriga ah ayay kusoo qaaday shalna waxaa lagu tumayay inta muusig oo uu tiriyey isaga suugaantii way luntay dalkii way ka luntay abwaankii wuu aqoon waayey xataa macnaha waxaa laga yaabaa in wuxuu jecel yahay suugaantiisa idaacadaha iyo wax walba ay qaataan way luntay fartuun birimaa soo qaaday magaaladii guri kasta iyo waab kasta oo gasho waxaad ka maqlaysa ma naftaydan midigeliya okay ninka la yidhahda filfil macnaha wuxuu u dareemaya suugaantiisa weli inay taagan tahay adduunku casri buu gaaray hal meelaa lagu soo wada riday shalay macnaha marka waxaa leedahay fanku waa hormaray wuu hormaray halkaasaan rabaa halkaas marka cumar okay halkaasaan ka rabaa bas xayir wuxuu taagan yahay fanku waa hormaray haye hal maraan maxaa ku dhaliilaysaa marka hal maraan meeshaan galo waa runtiis aniga ma dhaliilaayo abwaan maanta taagan ma dhaliilaayo fanaan maanta taagan ma dhaliilaayo muusikiista maanta taagan intaba tusaale markaan kuu siiyo fanaaniin da'yar oo cod macaana soo baxday muusikiistayaal aniga runtii aad ii cajabgeliya iyagoo weliba hal organ tumayo waxaa ka mid ah axmed saalax kaasin waxaa ka mid ah maxamed shoogo bishaara waxaa ka mid ah maxaan ku idhahdaa yar hadda iska soo baxay hargeysa oo la yidhaahdo maxamed axmed weli furanle yacni dad muusigooda macquul yahay waa jira laakiin hal maskax iyo toddoba maskax isku macaan ma noqon karaan waa marka koowaad marka labaad heesaha hadda jira abwaaninta curyaana ma dhaliilaayo laakiin qaabka ay wax u socdaan qaab la cuni kara maaha tusaale hadraawi hablihii geeska africa waa soomaaliya ayuu rabaa inuu xayisiiyo markaasuu uri keligaa gadgadoonkiiyo galgalashada dhaliso adig iyo go-aaga hadba dhan u guuro barkintaad gabood iyo gaashaan ka dhigataa haddaan guud hallaalay kolba gacan la saareen ileen gogosho wehel male bal fiiri meeshuu kaa soo geliyey yacni humaaw laga tilmaan qaadan karo iyo artis la bixin kara abwaanada horta maanta ma haayaan intooda badan yaanan wada dhihin muusikiisayaashina maskax badan ma haayaan oo macaan wixii marka horumarka uu sheegaayo horumarka uu sheegaayo kumaba raacsanaba dhin oo ku bilaabana dhinna waa ku dhammaana marka horumarka uu sheegaayo gadaal gadaala loo socda maana hore hore looma socdo waay mataqaan waxaa la yidhi horta furqa hadii la arka waraawi farka dhuuqoo noqonaya runtii dadka inay macnaha horta fahmaan baa wanaagsan shalay adduunka sidiisaba horumar wax kasta howlo kasta oo socoto ama caafimaad ha noqdo ama fan ha noqdo ama adduunka dhinac walba macnaha horta horumaraa laga gaaray shalay macnaha article aan suugaanta hadda aan ku kala gudbisano halka anoo jooga hadda heesinta sameeyo aan hadda naaw hadda aan iswidhan u diraya ma jirino okay macnaha waa xeer ay ka mid tahay macnaha horumarkii fanka waa heer ay soo martay waa wado cusub waay waxa waaye runtii fanku laakiin cumar hadda wuxuu ka cumar laakiin wuxuu ka hadlayo waxa waaye fankii hore wuxuu lahaa heerar loo soo maro waktiyo maskax badan la geliyo waxaa ku yidhi waxaa la yidhi dalka dowla dowladdu waxbay ku bartaa dowlad la-aantu waxbay kaa tirtaa dalkan wuxuu lahaa fanaanku marka uu rabo saddex walxaata saddex meeloo lagu imaan jiray fanaan waxaa jira fanaaniintu habalada waa beri kamid ah haddana wax hees hirgelin aan soo gelin qarankan aan meel ka soo gelin meel kasoo istaagin aan jirin okay fanaaniin yar yar oo ubax kasoo bilawdo ubaxna waa aasaaska fanka laga bilaabo fanaaniin kusoo baxday hirgelinta heesaha haddana ninka fanaanka la yidhahda cabdalla yuusuf hanuuniye hirgelin hees kama soo qayb gelin tartan kama soo qayb gelin meel oo kasoo qayb gelin ma jirto fanaan gobol iska fadhiyo iska fadhiyo ahaa kabanadiisow heesihiis inta kusoo shubo baabuurtu usoo dhiibi jiray xamaruu soo gelaay waa fanaankii soo u socday hobaladu waa beri kamid noqda okay waa qaabo badan oo fanka lagu soo galo marka waxa waaye fanaaniinta inta ugu badan hadda annaga dalka waxa waaye yurub ay kasoo heesaa okay halkaana abwaaniinta jooga ama ha joogaan magaalada muqdisho ama ha joogaan hargeysa fanaaniintuna way ku xiran yihiin suugaantooda inta badan macnaha waxaa laga sameeyaa waa dalka inta ugu badan boqolkiiba sideetan hadii layidhah ama boqolkiiba konton lixdan iyo shan markii la yidhahdo halkan ka gartaa ama hargeysay ka gartaa ama muqdishay ka gartaa waa isku xirka waa isku xirnaanshaha fanka marka runtii wakti wakti badan ma hayno saas ay tahay laakiin xaqiiqdii indhaha haddii aan laisqabanaynin fanku in uu horumar yahay ou horumaray ou horumaray macnaha bulshadu xataa way og tahay cumar suugaanta uu raadinayo dadkiisi waa dhaceen mid mid ma ka yeelayo mid ma ka yeelayo mid ma ka yeelayo waxaanan ka yeelaynin fanka maanta waa macaya horta anigu fan iyo midna ma yani mid hadda tusaale ahaan xayar cali roobla layidhahdaa heesuu qaada waa abwaan waa mulaxamiisti runtii heesaha uu curiye aaday ii qanciyaan laxamada uu sameeyna aaday ii qanciyaan codkiisana aaduu ii qanciyey laakiin waa goormay markaa asiga laftigiisa dhegaysanayo waa markuu kaban keliya iigu qaadayo boonga loo tumaayo markuu ridmo boxkan halka xabo uu yahay hal xabo kama dhegaysto gebigoodna fanaaniintu dhanna saasay iga tahay marka waxa weeyaan wax la qaadan karo yani cuntada markaad cunayso suugaad u baahan tahay waxaad u baahan tahay ereyada iyo sidii iyo wixii war adiga axmed hadal maxaan uga daalaynaa toddoba maskax sideed maskax sagaal maskax musiga firi musiga sagaalka maskax ay ku kulantay wadada koowaad ay maraan bejka labaad ma maraayan wado hor lay maraayan wado hor loo cusub rag meeshaana dhin ay ku bilaabayaan dhinna waa ku dha
dhegaystayaal intaa haynoo joogto xubintii doodda waxaana igala qaybgelayay cumar xabeeb nuur cumar tijar oo ah saxafi wax ka qoraa fanka soomaaliyeed iyo xayir cali rooble oo ah fannaan da'yar kuna sugan magaalada muqdisho inta aan mar kale ku kulmi doonno barnaamij caynkaana waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
wagaaguli waxaad nagala socotaan idaacadda v o oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington caashi maxaa noo xiga colaada waxaan aada uga helay muxuu yidhi muusiga waktigan dhin uu ku bilowdaa dhin uu ku dhammaadaa waa ku wada qosallo soo ah waata aad iyo aad aad iyo aad baan uga helay aad buu maansan yahay waryaheena magaalada muqdisho axmed xasan colaad waxaa inoo xiga ibraahimna weli stuudio nala fadhiyaa barnaamijkii macluumaadka caafimaadka xambaarsanaa ee dhakhtarka weydiye
barnaamijka dhakhtarka weydiiya waxaa marti ugu ah toddobaadkan doctor cabdulqaadir xuseen warsame oo qaabilsan xanuunnada maskaxda doctor cabdulqaadir xuseen waxa uu haatan ka shaqeeyaa xarunta caafimaadka tawakal ee islii ee magaalada nairobi qaybtan waxaanu ku eegaynaa xanuunada maskaxda iyo qaar ka mid a dhibaatooyinka qaadka ibrahim xasan ibrahim oo jooga magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waan dhow doctor cabdulqaadir waa salaamaya dhammaan asiga iyo dadka ku dhaqana soomaalida xaafada islii iyo adiga idaadugay waa idin salaamaya waa kaa qaadna annagana
inta badan neerfa xanuun ayaan dareemaa hurdadoodina waa yar tahay maxaa sababa ayaan lahay daktarta ina manaha hurdada yaraato oo neerfa xanuun badan aan dareema hurdaaan iyo madax xanuun waxyaabadaa keeni kara waxyaaba aada u fara badan ayaa keeni kara hadda haddaan kasoo qaadno qof jooga goob dagaal ka dhaco kale ama muddo dheer goob dagaal kasoo dhacayay markuu dhex taagan yahay haddii lagu arko calaamadaha qaarkood ay kamid yihiin madax xanuun hurdo la-aan waxyaaba kaloo fara badan aa rabaa inay soo raacaan laakiin waxa ugu badan oo keeni kara waxaa weeye anxiety waa welwel welwel joogtaa markuu qofka qabo way imaan kartaa taas waxyaabaha kaloo keeni kara waxaa weeyaan depressionka oo niyadjabka oo kale markuu qofka haysto iyo cudurro kaloo fara badan aa jira oo kuwa maskaxda ku dhaca oo calaamadahoodii ay kamid yihiin madax xanuunka iyo hurdo la-aanta waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo madax xanuunkaad ii sheegtay iyo hurdalaanta keliya ma ahane wax dhibaato ama la kulantay weligaa markaad joogtay goobaha dagaalka hadda waxaa balbalan khaasaasa lama kulmin weligaa ma aragtay wax aad ka naxdo waxaad aada uga naxday ama adigaa kugu dhaceen ama dad kale ha ku dhaceen oo waxaad arkaysa ahaato oo naxdin badan oo aad iloobi laadahay ma jiraan ha ha waa jiraan ha maxaa kamid ah ood nooga sheekeyn kartaa maalin qarax ka dhacay mid agteeda aada ugu naxay ani ilaahay laakiin aada iyo aada ugu naxay maalintaas marka qaraxa markuu dhacay waad naxday dabcan maxaad aragtay marka wax dhiig dadka daaya dal googo-ay meydad indhahaaga ma qabtay ma arkeen marka maalintaas ha aada iyo aad qof qof oo soo duubaya soo gubanayo wagtiga kusoo dhacay buliya meelakeeda kusoo dhacay markaan soo xasuusto hadda hurdayga ma imaanaysaa guri habeenada qaarkood waa garanay doctor cabdiqaadir xuseen maxaa marka aad kula tali lahayd waxyaabaha ugu daran oo horta aan kugula talin lahaa ama dadka oo dhan markay joogaan goob dagaal waxaa ugu horreya aan kula talin lahaa waxaa weeyaan intii markaas deganeed isku xaafad ama intii wixii dhacay maalmahaas ama dagaal maalin xun dhacay ogeed waxaan kula talinaya horta inay isu yimaadaan oo ay sheekaystaan dhexdooda waxaa rabaa inay ka sheekeeyaan waxyaabaha ugu naxdin badan oo ay soo arkeen marka ay ka sheekeeyaan waxyaabahaas waxaa imaanaysaa inay fududaadaan maarata qalbigooda wax naxdinta badneed oo ku jirtay waxaa laga yaabaa marka ugu horreysa markay ka sheekaysanayaan inuu qofka naxo ama gariiro ama ooyo ama ilin soo dhaafto ama si noqdo ama dhiid ka yimaado laakiin marka gruub ahaan looga sheekaysto oo maalinta laga sheekeeyo berri laga sheekeeyo maalin maalinta dambaysa wixii waa soo khafiifaya ilaa marka dambe uu gaaro shaksigii naxdintii soo martay inuu ka sheekeeyo isagoo waxba dareemin haddii aadan haysan dad badan oo maaragtay aada uga sheekayso ama aada kaga sheekaysato waxaa kugula talinayaa inaad samayso warqad soo qaado ku qor wixii aad aragto naxdinta badnaa qor dhamaystir si maaragtay badanaa dadka ma jecla inay ka hadlaan mogta waayo waa xanuun miyadan sheekooyinka noocaas dhamaystirkada dhan oo dhamaystira qor kadib warqadda jeexjeexa gub haddii aad internetka isticmaali kartana computerka hadaad taqaanana computerka fadhiiso sheekadii qor markaad dhamaystirto akri kadibna dileed ku dhufo waxay ku tahay daawo qalbigaaga iyo nolosheeda waxay u tahay daawo arrintaas oo kale halo asalaamu calaykum magacaygu waa farxiin maxamed axmed waxaan kasoo hadlayaa hargeysa doctoorka waxaan weydiin lahaa dad markooda hore caadiya laakiin marka qaarka cuno waalanaya taas ma ka qayb qaadan karta xanuunada maskaxda way jirtaa arrintaas dad waxaa jira horta qaabka iyo balwado kaleba oo lamida waxay sameeyaan maskaxda way dhaawacaan dad waxaad arkaysaa maro qaarkood oo samooyin badan qaad cunayay labaatan sano soddon sano cunayay oo maskaxda iska fiicanto ilaa xad iska degan iyo dad waxaad arkaysaa marka ay qaadka afka saaraan maalmaha ku xigoo dhan waa laanaya laakiin haddii qaadkaas laga joojiyo oo lageynaabaadi waxba uusan ku arki karin saddex beri afar beri ilaa toddobaad ka yaraad wax ah caadiga kusoo noqonaya sababta waxa weeyaan qofkaas waxaa u qarsoon xanuuno kale baar xanuun dhaho iyo waxyaaba noocaasa markuu afka saarana waa waalanaya markii laga joojiyo maalmo joogana caadiga kusoo noqonaya xanuunka marka dadka waxaan filayaa in dad xanuun noocaasa qabaan
intaasna waxaa ku dhandhegaystayaal barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa toddobaadkan marti igu ahaa dhaktar cabdulqaadir xuseen warsame oo qaabilsan xanuunada maskaxda kana shaqeeya xarunta caafimaadka tawakal ee islii ee magaalada nairobi intaan barnaamijkan uu kale ku kulmi doono waxaan dhammaantiiba idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
cashay weli waxaan daba taaganahay qosolkii dhin bay ku bilaabataa dhin bay ku dhamaataa way ka harweysa way ka harweysa marka daandureyna waana la fadhiyaa haddii mar dhakhtarkii iyo caafimaadkii aan soo dhaafnay oo dhintiina weli ay maskaxda nooga taagan tahay dhinaci muusigaan ku nasanaynaa waa garta muusiga hadda laga hadlaya waata marka ma kii dhinta ku dhammaanaya mise waa kii sagaalka isugu tagtadadweynahan u deynayna
colaad muusigii baad saartay markaa kani ma kii dhinta intuu ku bilowda ku dhammaanaya mise oo kii sagaalka nin isugu tagto hadba khadka ka lexleexanayo hadba meel barinayo marka la fiiriyo aaladda la isticmaalay iyo qalabka la garaacay waa qalabkii dhinta dadka isticmaala dhinta ku bilowda dhinta ku dhammaada laakiin ridmada la raacay iyo muusig la raacay waa muusigii sagaalka maskaxa isugu tagtay waa laga bedeli karo qadkii baa la raacay waa tahay heestaasi ku jir hadalka codka macaan fanaanka xasan aadan samater waxay gabagaba u tahay guud ahaan idaacaddii galabnimo waxaan mar kale kulmi doonaa haddii aan laydno caawo saacadda markay tahay toddobada inta ka horraysa waa anigoo ah caashi ibraahim iyo maxamed colaad oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.